haatana waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo soo jeedinaya cashe ibraahim aadan iyo ismaaciil xuseen farjar
wacana wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha maantana waa maalin ciida ismaaciilow cashay laakiin waxaa isweydiinayay ha ma hambalyada iyo heesihii baynu idhaahnaa ma barnaamijka ciidaynu idhaahnaa maxaynu idhaahnaa maanta oo- waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ciidaysanaya maanta oo ciidaysan marka anigu markaan xasuusto ciidaba ha waxyaabo badan waxaan kaa fili doonaa bal waxyaabo badanaan ku maqli jiray ciidda aan ku aqoonsado marka inay ciid tahay oo kale waa astaantii ciidaad u baahan tahay astaanta ciidaan u baahnay waa ta waa tan heesta maxamed sulaymaan tibaaci marka aan maqlo allamaanta ayaanta iyo iidda wanaagsan
allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan allamaanta ciyaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale
ahaataya maanta si wanaagsan u ciida way ahaataya maanta si wanaagsan u ciida
calankeena iftiimay xidigta ku astaysan calankeena iftiimay xidigta ku astaysan ilaaheena siiyey isaga kuwabaale ilaaheena siiyey isaga kuwabaale
way ahaataya maanta si wanaagsan u ciida way ahaataya maanta si wanaagsan u ciida
arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahiina siiyey isababaale ilaahiina siiyey isaga kuwabaale
way ahaataya maanta si wanaagsan u ciida way ahaataya ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
heestaa markaan maqlo hay markaa waan ciidi waa garta marka dhegeystayaal badan waxaan filayaa inay astaantaa u yaqaaniin inta badan dee ciidda wakti badan aan ku maqli Marka jiray dadka- allah ha naxariistay maxamed suleyman jimaac dadka qurba joogta ah een, gaar ahaan een, soomaalida oo kale ciidaha qurbaha way ka dayriyaan oo waxay yidhahdaan ciidda nooma soo carafto saansaantii ma dareenno saxansixadeedii male marka adigu mar haddii een, heestan maxamed suleymaan allah u naxariiste maalinta ciidda ka hadlaysa mar haddaad maqasho ciiddaadi way dhan tahay soo ma dee halkan horta caashay waa halkaad sheegtay jadwalka inaad kusii qorat sidaad tidhaahdid maalintaa waa ciid mooyaane asxaabta aad ka maqashid mooyaane halkan dee ciid mayna aragnayba sidii caadigeed baa loo shaqateeyey waa tahay waa tahay allah sahlan kusoo koobaya anigaba haddaan soo qabto dhambaalada dhegeystayaasha ay soo dirsadeen midda ugu horreysa haddaan soo qabto dhammaanna dadka magacyadoodu ay hoos ku qoran yihiin baa la yidhi aniga la ujeedo xataa ismaaciil oo stuudiya la fadhiyana ma arko waa tahay waxaa ka mid ah cabdulcasiis waxaa ka mid ah doctor casiisa ibrahim jaamac iyo doctor zakiya jaamac cabdulaahi iyo doctor muna jamaal jaamac iyo deeqa siciid axmed saafi siciid axmed aaminah cabdi nuur iyo caruurteeda iyo sahre xasan iidleh waxay dhammaantood warqadda sida kooban ee quruxda badan loo soo qoraa baan ka helay haddaba dhegeystayaashu u sheegaya way dhegeysanaya ismaaciilo warqaddii qurux badan si qurux badan baa loo aqriyaa haye warqaddu hadday yara een, qofka soo dirayaba hadduu ku qanci waayo haye akhriskeedana malaha inaanu ku qancin baa dhici karta sidaas weeye waxay hambaliyo aan la soo koobi karaynin u dirayaan baa la yidhi lamaanaha kale ah waa boqoradda baa la yidhi nadiira jamaal jaamac iyo boqorka khadar cabdulaahi aadan wuxuu ku magac dheer yahay khadar dheeg oo meherkoodu ka dhacay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag waxay leeyihiin meherkaasi waxaanu u rajaynaynaa maadaama uu kusoo beegmay xilli la ciidayo oo ciidihii lagu jiro in uu ku xigo guurka loo aayo waa qalgalka loo aayo ubadka wanaagsanna lagu kala helo munaasabadda ciidulfitriga barakadeeda iyo karaamadeeda aamiin baanu leenahay aamiin waxyaaba badan buu kusoo beegmay rabadaan oo dhammaatay ciiddii waxyaaba badan En, dhinaca kalena waraaqda ugu horreysa dhinacayga haddaan soo qabto ugu horreyn waxaan salaamaynaa ayaa lagu bilaabay daadihiyaasha barnaamijka salaamaha ee v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo ibraahim xasan daandure dee maanta wuu iga- inaga maqan yahay adaa miiskiisii fadhiya markaa anaa u sii qaadaya waa gartay Een, waxaa tahniyad aroos diraya dadka kale ah xasan cabdiraxmaan aadan xuseen xabashow kulmaan xuseen xabashow xabiibo xuseen xabashow cabdisalaan xuseen xabashow saytuun xuseen xabashow iyo adeer maxamed nuur suufi iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer cabdulaahi suufi xaaskiisa iyo carruurtiisa eedo cabdiya cabdi guurguurte waa magacyadu say u qoran yihiin ayaynu ugu akhriyaynaa waxayna kala joogaan magaalada nairobi gaarisa iyo xerada qaxootiga ee ifo waxay tahaniyad aroos u dirayaan arooska cabdinuur cabdi cabdiraxmaan iyo raxmo cabdulaahi garyare oo shan iyo tobankii bishii lixaad ee sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka uu meherkoodu ka dhacay magaalada nairobi ducadana waa caashe cuud baa lagu soo qoray waxaan dhihi lahaa mararka qaar een, tolo maxay kusoo xusheen dee waxaa la isleeyahay ma garanaysa inay ducadaada wax badan laga arkaa suuragala waxbaa laga dareemay waxaan ugu duceynayaa oon u rajaynayaa inuu ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ee horseeda aqalgalka waara ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo duca intaa ka badan aamiin un baan raacnay aamiintan baa ka dhiman soo maa waa tahay aniguna haddaan soo qabto warqadda xigta waa warqad tahniyad dhalasho iyana waa warqad tahniyada waxaa ugu horeeya cabdulaahi faarax maxamuud iyo faadumo cabdi maxamuud iyo anisa faarax maxamuud iyo cabdulqaadir qaasim maxamed iyo sidoo kale nasra cabdi dhexyare iyo cabdulqaadir faarax maxamuud afey iyo xaaskiisa xamdi cabdulaahi gabayre waxay dhammaantood hambalyo u dirayaan liibaan faarax maxamuud iyo qaali cabdulaahi gabayre oo wiil ugu dhashay magaalada baa la yidhi waa magaalada endovin waa magaalo aanan kolley een, weli maqal oo igu cusub waxayna ka tirsan tahay dalka holland wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulqaadir liibaan faarax waxaa loogu magac daray baa la yidhi adeerkiisa cabdulqaadir faarax maxamuud waxaana ay leeyihiin ah, wiilkaasi allaha ka dhigo kii soo weynaada ee wanaagsanaada dalkiisa dadkiisa iyo dalka uu ku dhashay malaha dalkaas uu ku dhashay dalkiisa ah iyo dalka uu kasoo jeedaba wax wanaagsan u tara aamin amiin labad labadaba uu qaadanaya labadaba uu isla leeyahay midna kii waalidkii midna ku ku dhashay waa runta aada iyo aad aad asiibtay inta aynaan heesta ugu horreysa caashay u gelin bal een, waraaq kale oo aada u kooban oo welibana si xaraga leh loo soo qoray waa hambalyo meher dhammaan dadka hoos ku qoran oo kale ah sawsan cabdulaahi ismahaan ismaaciil cali maxamed cabdulaahi cali shirdoon cabdinuur amuun cabdinuur nasre cali cumar xamde cabdinaasir maxamed raxme qaasim xuseen waxay dhammaan dadkaas ay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan lamaanaha kale ah boqorada nadiire jamaal jaamac iyo boqorka khadar cabdulaahi aadan khadar dheeg oo meherkoodu ka dhacay magaalada cerigaabo ee xarunta gobolka sanaag in caashay waraaqdan aad bay koobnayd haye ciidna waa lagu jiraa waa bal gar heesta ugu horreysa haddaynu soo qabanno maxaa soo qabanay mar haddii warqadii adigu aad akhrisay heestana u raacay dee heesta ma jacayl baan soo qabanaa ma maxaynu soo qabanaa bal maxaad is odhanay oo maxaad jaceylka ku doorsan lahayd ismaaciil bal waxaan soo qabanaya run xaddi heesay qaado ay leedahay kalgacaylku waa ciidan haye cisiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa Ba- bal heesaasin usoo qabanaynaa dhegeystayaasha waa tahay kusoo dhawaada
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli ma laha caradiisu cabarlabka kuma raagto waa cunay qalbiga maydha naxli ma laha caradiisu cabarlabka kuma raagto waa caana iyo naba wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaasoo rogaal celino alcasuuno labadeenu alcasuuno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaasoo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno labadeenu kalgacaylku caaweeye waa carabka sahankiisa waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka waa caleema saaraada ruuxow cunta mamaanka kalgacaylku caaweeye waa carabka sahankiisa wacare masaarada ruuxow cunta mamaanka wacare masaarada ruuxow cunta mamaanka cabkis weeye dhaqankiisu cambaarayni kama yeedho waa cunay qalbiga mayra I've just waited.
iyo caadke intaan soo rogaal celino aan casruno labadeenu aan casruno labadeenu wagobiyo caadkeede wagobiyo caadkeede intaan soo rogaal celino aan casuuno labadeenu aan casuuno run xadiisa ban aad bay u mahadsantahay dee waad arkaysa heesta caashiqa ah iyo sayda ugu nuuxnuuxsatay ya waa kasha iyo laabtan maqli jiray kasha iyo laabta kasoo goda marka Sidaas si weye.
kal iyo laaba ayayna u qaaday waraaqda xigta caashay waa tahay warqad waxaan hayaa aad u dheer hase ahaatee bal aan isha la raaco waa tahay warqadanna waa waraaqa hambalyo ah asxaab fara badan ayaa ku qoran hase ahaatee iima wada suuro gelaysa sidaan qiyaasay inaan wada akriyo waxay ka kooban yihiin ku dhowaad konton qof baa ku qoran hase ahaatee haddaan qaar ka mid a soo qabto waxaa ka mid ah meecaad maxamed ciise mahado axmed cabdi iyo cabdisalaan bashiir cabdisalaam iyo sidoo kale maxamed faarax cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo siciid faarax cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed faarax cabdi xaaskiisa iyo caruurtiisa weris cabdulaahi iyo caruurteeda iyo faadimo axmed ciise iyo xaawo axmed ciise iyo zaynab axmed ciise dhammaan dadkan oo kala jooga baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahaniyad dhalasho u dirayaan mudane sadiiqa faarax cabdi iyo marwadiisa amaal cabdi xaaji nuur oo wiil ugu dhashay caasimada dalka sweden ee stockholm wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi muscab sadiiqa faarax cabdi muscab waxaan leenahay soo barbaaro noqo kii anfaca diintiisa dalkiisa iyo weliba bay yidhaahdeen waxa kale waxay yidhaahdeen ah, soo barbaaro wiilkaasi annaguna waxaan u rajaynaynaa in ducadaasi ay u duceeyeen iyo hambalyada ay u direen baa ilaahay u aqbalo ducada way soo dhammeeyeenba aad iyo aad wax badan nogama baan haddaan waraaqda xigta soo qabto caashay inta aynaan dhinacii sugaanta u leexanin waa tahniyad aroos waxaad kala diraya dadkan hoos ku qoran hooyo faadimo garaad jimcaale hooyo dahabo afrax weheliye hooyo xabiibo jimcaale sacdiye moxamed cabdulle xaliimo gacalo farxiyo nimco cumar salaada axmed colaada farxaan dhammaan waa ilmo moxamed siyaad dadkaasi iyo weliba haddaan sii raaciyo ifraax cabdi cabdulaahi faadimo maxamed baryare iyo farxiyo maxamed baryare dhammaan dadkan oo kala jooga magaalooyinka muqdisho beledweyne nairobi gaalkacyo boosaaso buulo burde waxay tahniyad aroos u dirayaan ayaan maxamed siyaad iyo cabdiqaadir yuusuf bootaan oo arooskooda ka dhacay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd toddobiyo labaatankii bishii lasoo dhaafay ayaa layidhi lama sheegin markaa bishii lixaad baynu een, u qaadanaynaa inay xilligaasi ahayd waxayna ducadana way soo raaciyeen waxay leeyihin kuwii kala hela wiil iyo caano gabadh iyo caano aamiin ilaa ducadii baa la soo raaciyey waxaa tahay ma ka haysaa mararka qaar marka ay dhegeystayaasha waxoodana is soo raacsadaan oo mas-uuliyaddii ba lagaala wareego absolute oo markaa lagu qof fududeeyo markaa qofku intuu doonaya inbuu ducadii dee aamintaad u raacinaysa ha intuu doono isaga ayn- waxaa layidhi biyo sacbadaadaa looga dhargaa annagu amiintaan ugu darayna markaa marka hore baa layidhi waan idin salaanay warqadan aan gacanta ku hayo dhammaan idaadihiyaasha v o a ciid wanaagsan ayaa la yidhi waaba qof ciidda la haya gaar ahaan baa la yidhi caashicuud iyo daandure daandure maanta waxaa miiskiisii iyo kursigiisiiba fadhiya ismaaciil xuseen farjar waa tahay waxaan tahniyad dhalasho u diraynaa bay yidhahdeen annaga oo kala ah hooyo faadumo waahir iyo aabe maxamuud ibraahim iyo jamaal maxamuud canab maxamuud farxiyo maxamuud iyo cabdulaahi gudha baa la yidhi iyo idriis axmed kediye iyo jamaad axmed kediye iyo ayuub axmed kediye maxamuud axmed kediye oo kala jooga maraykanka iyo britain waxay yidhahdeen waxay dhammaan asxaabtaas hambalyo u dirayaan axmed kediye iyo xaawo xamer oo wiil ugu dhashay magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka wiilkaana waxaa loo bixiyey aadam axmed kediye waxay yidhahdeen ducada waa adiga caashicuuda marka inaan warqadan akrin doono igu soo beegmi doonto ilaa waraaqaha markaan daabacno waan laba u kala dhignaa oo bar iyo bar u kala qaadanaa soo ma saas marka inaan akrin doonno iska saadaaliyeen waanay u noqotay wax ducadana lagula soo lexdo way caashay waa gartay marka wiilkaan ku dhashay minneapolis ee aadam loo bixiyey waxaan u rajaynaynaa inuu soo weynaado wanaagsanaado dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana uu dabcan wax u taro aamiin bal intayna waraaqaa kusii socon haye waraaqna codsina wuu ku dhex jiro waraaqda waa garta bal haddaad istiraahdiid wax- aan, eh, hees u soo qaban maxaad u soo qaban lahayd haddii mid ka mid ah heesaha aan ugu talagalnay munaasabadda ciidda iyo weliba barnaamijkan hambalyada aan usoo qabanno waxaan soo qaban lahaa heestan kudhageedu yahay tawaawac maxay kula tahay waaw dee tawaawac waxa weeye waa dad kala tagan miyaan ahayn haye waxaan ku wada luuqeynaya labada fanaan maxamed cismaan aadan iyo safiya khaliif yuusuf forjo waa heeste laysku baan u fahmay saan hadalkaa ka dhadhansanayo waa hees balaynu isu dhegaysano waa hees malaha laysku laalaadayo haanu dhegaysano bal waata
toba jeer habeenkii tantoostay weliyaho toba jeer habeenkii tantoostay weliyaho saataabta gogasho sitayoo ku waaye sotowa sotowa sotowa wacaygi tahan ruuxii jiray tahayga ku hakicin togadaac togadaan ku qabo tahan ruuxii jiray tahaygi ku makicin togadaac togadaan ku qabo markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin qalbiga qalbiga qalbiga ku jibay hedha qalbiga ku jibaye markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin markaan talaabsado tulabaadan oo dhigin qalbiga qalbiga qalbiga ku jibay hedha qalbiga ku jibaye
taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen waxaan taraha joogtee dhibka waan ka tirilaa matalaab matalaab matalaabsadeen dumar taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen taadaad ka hadashaye tay haweeni mariyeen waxaan taraha joogtee dhibka waan ka tirilaa matalaab matalaab matalaabsadeen dumar cashaqan ku taabiyo tiranyadaaduba dhafa toobin toobin saartee cashaqan ku taabiyo tiranyadaaduba dhafa toobin toobin saartee haku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa haku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa tasho tasho tasha baan ku leeyahay na tasha baan ku leeyahay haku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa haku tumanin hadalkee waxaan kaaga tegayaa tasho tasho tasho baan ku leeyahay na tasho baan ku leeyahay
waa tahay maxaa kaaga baxay ismaaciilo inay foorto tahay waabad kasii ogeed malaha adigu dee heesta bay magaceedan ka dareemay welibana dee ragga iyo dumarkiisay isugu isugu dhilayaan sida loo kala fog yahay dee waayo waayay noogu dambaysay heesaha noocyadaas aad iyo aad aad iyo aad way naga tumeen ciidan Ah, waxaa ku wada luuqeynayay labada fanaana maxamed cismaan aadan iyo safiyo khaliif yuusuf waa tahay dhinac waraaqaha mar kale haddaanu u jalleecno ciid wanaagsan ayaan dhegeystayaasha mar kale hawada ka leenahay meel kastoo ay naga maqlayaan kullu caam wa antum bikhayr in ciidan ciideeda kale dhammaan ummadaha islaamka ina dhegeysanaya gaar ahaan ummadda soomaalida meel kastoo ay joogto in ilaahay ciidan bal u ducee ismaaciilo ducadu may caashay maanta aday kula taallaa
dabay haddii meel isugu yimaado horta waa la ducaystaa Hey, ana- aqbalka ilaahay baa haye En, anna aamiinta kuu guraya haye marka ciidan ciideeda waxaan u rajaynaynaa ummadaha islaamka ah gaar ahaan ummadda soomaalida ah meel kasta ay joogto in ilaahay isu soo ururiyo qoysaska kala maqan waxaad arkaysaa warqad baad akrinaysaa oo tahniyada waxaa ku qoran qoys dhowr iyo toban qof ka kooban markaasay qaaradaha dunidii bay ku kala faafeen oo meel kastay joogaan adduunka oo laba isa soo gaarta male in ilaa ay saacado isu soo dhoofaan marka qoysaska soomaalida ee kala firxayna allaha isu soo dhoweeyaan leenahay oo duruuf ay isugu soo dhowaadaan welibana caashayaan kugu daray waxaa jira tahniyadahan aynu akhrino ha waxyaabahan aadka ula yaabaan ku dhex arka waxa ka mid a mm.
waaba waaba la fahmi karaa dad meelo kala duwan jooga oo hambalyeynaya qoys waxaad arkaysaa qoys jooga dal ninku dal buu joogaa gabadhi uu mehersanayay dal kale joogtaa meherkoodana meel kalu ka dhacaya haddaba duruuftaan sheegaya waa saddex dal duruufti baa keentay dadku waa ehel waa qaraabo waa asxaab marka eh, xiriirkii wuu jiraa laakiin waa la kala fog yahay marka qalbiyadoodii baa wada jooga laakiin muuqoodii baa kala maqan marka waxaan ilaahay uga baryaynaa munaasibadan ciidulfitriga aawadeed in ilaahay uu u keeno ummadan soomaalida ah duruuf ay isugu soo dhawaadaan oo isku gaari karaan oo ay meel ugu wada ciidi karaan eh, iyo wax intii lamidka ah marka aamiin baan raacayna ilaahay baan intaa uga baryaynaa ummadaha islaamka ah haddii dhinaca waraaqahaan u laabto ma dhinacaga mise dhinaciga anaa kaaga horeynaya waay waraaq aada u kooban oo jabuuti inooga timi ayaan hayaa assalaamu calaykum baa lagu bilaabay bahda hambalyada iyo heesaha ee v o a magacaygu waa axmed inshaar cabdille waxaan joogaa jabuuti ayuu yidhi munaasabadda ciidalfidriga awgeed waxaan salaan kal iyo laab ah u dirayaa dhammaan masu- muslimiinta adduunka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ku ciida ciid mubaarak sanad wanaagsan saasaa waraaqdan lagu soo qoro waraaq aada u koobanba waa tahay waa dhegeysta inta badan barnaamijka lasoo xiriira dhegeystahaasi sidaas usoo koobaa wuuna ku mahadsan yahay waa tahay warqadanna waxaa lagu soo bilaabay gacanteeda markaan ku jirto oo ugu horeeya aabe maxamed cabdulle kulmiye waxa uu ku magac dheer yahay afyare adeer xasan cabdulle kulmiye xaaskiisa iyo caruurtiisa eedo faadumo cabdulle kulmiye saygeeda iyo caruurteeda iyo eedo xabiibo cabdulle kulmiye iyo caruurteeda iyo habaryar faadumo axmed colaad iyo habaryar firdowse axmed colaad iyo abti maxamed axmed colaad wuxuu ku magac dheer yahay qooje xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo aamine maxamed cabdulle waxay ku magac dheer tahay amiish iyo sidoo kale yaxye maxamed cabdulle oona si ku magac dheer iyo cabdulaahi afyare cabdulle xaaskiisa iyo caruurtiisa dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida dacladeeda waa intaan hadda sheegaya waxaanay hambaliyo iyo bogaadin farxad la u dirayaan baa la yidhi doctor sacdiye maxamed cabdulle iyo seegeedah maxamed ugaas xasan ugaas maxamed sanbuur oo wiil ugu dhashay degmada guraceel taariikhdu markay ahayd sagaalkii bishan aynu ku jirno ee julaay sanadkan laba kun shan iyo toban waxay yidhaahdeen maalin khamiisa wiilkaa waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen marwaan maxamed ugaas waa marwaan maxamed ugaas xasan noqo bay leeyihin kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu raacinaynaa aamiin haddaan waraaqda xigta cashay ana soo qabto assalaamu calaykum baa lagu bilaabay wacalaykum assalaam waa kaa qaadnay ayaan een, ugu jawaabaynaa dhegaystaha v o a aad baan u salaamayaa gaar ahaan buu yidhi caashe cuud iyo daandure caashe cuudna way ku maqashaa way kaa qaaday daandureyna maanta miiskiisii anaa fadhiyo waan kaa guddoonay salaanta laakiin dadku waxay isweydiinayaan xageebuu ka dhacay daandure
waa la iska garanay inay ciid tahay Ah, waa la ciidaysanayaa haye waa garta waa garta Een, tahniyad dhalasho ayaa laynoo soo diray waxaana diraya shukri cismaan iyo xaawo cabdiqaadir buuba iyo caruurteeda iyo wiilkeeda curadka ah ee guuleed salaad iyo hooyo macaan iyo dhammaan reer cabdiqaadir buubay ayaa waraaqdan lagu soo qoray oo kala jooga soomaaliya kenya maraykanka iyo sweden waxay tahniyad dhalasho u dirayaan aamina cismaan sambuur iyo aadan deerow oo gabadh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley gabadhaas waxaa loo bixiyey sihaam aadan derow soo barbaar ayaan leenahay waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii dhawaanaynaa ismaaciilo bal waxaad noo soo qabtaa mid ka mid ah labada heesta ee nooga haray barnaamijka En, cashay mar hadday ciidna tahay En, aynu daawada dhegeystayaashana aynu dee heeso kala duwan u xulaynay waxaan soo qaban lahaa hees ay wada qaadaan shimaali axmed shimaali iyo weliba nimco yaasin bal heesahooda maxaa kaaga baxay adiga tibaad soo xili lahayd hees baa jirta markaan nimcayaasiina maqlo shimaalina aan maqlo hees baa jirta igu soo dhacda anoo xaafadihii xamar jooga bal heestaa niyadaada dib u celiyo bal waxaad yara xasuutaa saad u qaadi jirtay iyo hees waxaa jirta ay labadooda wada qaadaan oo xaafadii aan deganaayay holwadaagi xamar ku taalay Haye.
aad looga jeclaa oo Haye.
marka telefishinka laga soo saaro inta badan telefishinka ka bixi jirtay laga soo saaro telefishinka lagu soo yaaci jiray waxaad iila beli tahay beeraha wajaalo intuu roob barqadii helay Mm.
balliyada xareedda Wow.
tulinkii burqanayaan waaw waaw marka waa heestaasaan labadaas fanaan ku xasuustaa taa laftigeeda waa inuu heesta dhegeystayaashu soo kulmisa qabanaya waa laftigeedii soo waa mar laftigeeda waana sii markaa siiba gabadhe
Thank you.
isku baahno ilaa waysu gooyaan cadaymidii u gootee bidixdiya waxaa nahay midita isku baahno ilaa waysu gooyaan cadaymidii u gootee haburburini wacadko ha ka baqan dhankaygo haburburini wacadko ha ka baqan dhankaygo hurigana xulusige habaylihin habaylihin kan gacankee haburburini wacadko ha ka baqan dhankaygo haburburini wacadko ha ka baqan dhankaygo hurigana xulusige habaylihin habaylihin kan gacankee
ha burburinin wacadko heestaasay wada qaadaan shimaali axmed shimaali iyo nimca yaasiin haddaynu intaas ku soo dhex nocaashay waraaqda xigta maxaad noo haysaa laba waraaq ayaa gacantayda ku jirta oo gaagaaban haddaan bal mid ka mida soo qabto assalaamu calaykum v o a baa lagu soo bilaabay wacalaykum salaam marka hore bay yidhaahdeen ciid wanaagsan marka xigta tahaniyad dhalasho ah waxaa diraya he sulaymaan xasan baruuke iyo diiniya xasan baruuke iyo cabdikariin xasan baruuke iyo asma xasan baruuke waa dhammaan ilmo baruuke iyo sidoo kale faadimo cali iimaan iyo tunis cabdulaahi aadan iyo liibaan aadan xasan iyo injineer borow iyo weriye faysal jabati baa la yidhi iyo sidoo kale baa la yidhi weriye nasro cismaan waxay joogaan baa la yidhi waa weriye nasro cismaan keligeed baa joogta magaalada boorama dhammaan asxaabtan waxay tahanid dhalasho hawada u maranayaan baa la yidhi aabe xasan baruke cabdi iyo marwadiisa aluwa cabdulaahi aadan oo wiilugu dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada awjabe wiilkaasi waxaa loo bixiyey maxamuud baruuke ducada waa dhankeena baa layidhi marka asxaab kala duwan baa tahniid u diraysa meelo kala duwan jooga wiilkan wuxuu ku dhashay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan baa layidhi magaalada la magaalada la yidhaahdo awjabe wiilkaasi maxaa ugu ducinaysaa ismaaciilo soo barbaar mid dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin ilaahay ha kaa dhigo aamiin haddaan waraaqda gacanteeda aniga dhinacayga ugu dambaysa aan soo qabto oo waraaq aada u kooban oo welibana si farshaxanimona loo soo qoray waxaana soo qobay dad kooban waxaan halkan tahaniyad kal iyo laab ah uga direynaa annagoo kale ah baa layidhi maxamed nuur maxamed iyo caashe ibraahim cumar iyo dhammaan reer maxamed cumar waxay dadkaasi tahaniyad u dirayaan abshira nuur oo gabadhay ugu dhalatay magaalada muqdisho waxaana loo bixiyey inantaas yar zamzam ibraahim faarax soo barbar warqadda dhankayga ugu dambaysana ismaaciilow waxay ka timid toddobaadkan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ho iyo waxaa ka horeeya hooyada aabihii baa lasoo hormariyey waa tahay waxba kama qabo aabe nuur muuse aadan iyo hooyo fahiima xasan maxamuud iyo mahdi nuur muuse xaaskiisa iyo cayaalkiisa baa layidhi sahro nuur muuse odaygeeda iyo gabadheeda aamine nuur muuse odaygeeda iyo ciyaalkeeda saynab nuur muuse axmed nuur muuse xaaskiisa iyo wiilkiisa baa layidhi iyo sidoo kale faadima maxamuud faarax iyo odaygeeda xaawo maxamuud faarax axmed waa xaawo maxamuud faarax axmed maxamuud faarax warqadani waa joogsi oo dhan kuma jiro marka anigunbaa isku aadinaya xaawo maxamuud faarax axmed maxamuud faarax habaryar sahro xasan iyo ciyaalkeeda baa layidhi habaryar khadiijo odaygeeda iyo ciyaalkeeda habaryar xaliimo odaygeeda iyo caruurteeda baa layidhi waa odaygeeda iyo ciyaalkeedaasaan loo soo qoray dhammaan reer faarax muuse iyo dhammaan reer maxamuud cali afyare dadkaas waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya maraykanka norway etoobiya imaaraadka carabta waxay dhammaantoodna tahniyad dhalasho u dirayaan maxamuud nuur muuse iyo madiina cabdirasaaq cali buux oo ay gabadh ugu dhalatay adna hosbitaal ee magaalada hargeysa waxay leeyihiin gabadhaas waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee wanaagsanaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedan wax u tarta aamiin aaminaya le caashay bal eh, inta aynaan heesta ugu dambaysa u gelin haye waxaan kaa yar maqlay inaad eh, hees ciida ay tahay waa garta n eh, shalayna dee magaalada waxaan ogaa inaad aada u ciiddii aniga aad iyo aad aad iyo aad bal iga waran qurbaha iyo ciiddii waxaa la yidhi sidaad rabtay haddii aad weydo Haye.
sidaad ka badin weydaa la yeelaa Haye.
mar haddii ciidihii aan tabaya aanan haysan haye waa inaan naftayda ciid u helaa soo ma mar haddii ciiddii la gaaray oonu soo soonnay ilaahay ha noo aqbalo waanan ciiddii markaa u damaasaadno laakiin lows iyo xalwad iyo waxma iyo maxaa la odhan jiray salool iyo waxma yarsan samaysay iyo bun iyo xoogaa taasi meel walba iska taallaa ee waxa la isku haysto ee la isla heli laayahay He.
ninbaa waxaa laga hayaa laf dhuux leh iyo laba dhagax baan isla waayay marka waxa inta la isla laayahayba waa waa intaas ood ku haysato meeshii aad rabtay He.
oo deriskii aad taqiinay asxaabtii aad taqiinay iyo magaaladan oo guriga kaa soo horjeeda iyo kan kugu dhegan aadan garanayn cidda ku jirta Ha.
oo markaas ka soo horbaxdaan aad isku naxaysaan hay hay intaad ku nooshay intaan ku noolahay hadda waa sidaa marka waa laba lays- laysa saaro maaha laakiin hees isoo xasuusisa munaasabadii ciidda adigu hadda markaad maqashay heestii maxamed suleymaan ee ciidda waxaad soo xasuusatay ciidahaagii baad soo xasuusatay iyo adigoo carradii jooga soo ma saas weeye welibana de aan kugu daray inteenaan ka bixin salaada markaad aadid oo kale halkan ha ee meelahan lagu tukado dee waxaad arkaysaa awel markii hore dee dad soomaaliyeed oo faraxsan oo dee me- me- ay- ayaad ayaad la oo kulmi macawiis iyo cimaamad iyo adduun wato oo ciidaaya Halka- halkan qowmiyado kala duwan kanaad salaamaysa haay wax su-aasha ku xigta waxa weye xaggee baad kasoo jeedaa kana markaasuu kodhaya maraykan kana markaasuu kodhaya waxaan ka anigu waxaa- waxaan kasoo jeedaa macnaha ingiriis hadda halka halka halka macnaha dad eh, kala duwan waxaa laga yaabaa inaad meesha dee dunida o dhan ku wada tukanayso aad iyo aad markaa waxaan soo qabanayaa dardaarankii rasuulkan daa'imaw rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblaynay hanoogu dembi dhaafo soddon maalin baa lasoo soomnaa iyo sagaal labaatan mid ay tahay caasha dee inta waxaan lasoo soomay waxaan dee sagaal labaatane wax bil dhan oo rabadaan baanu soo soonayn marka naftaas waxaan u laba diblaynay cabsida in ilaahay dartiisa ma saas weeye marka hanoogu dembi dhaafo bay leedahay Dee haa anigu imika hadda codkaaga markaan maqlay Ay.
haddaan kabani hor hor lahaana adaan ku tumin awan ka deelinahay marka abinsaar waxaad bilay laguma baahna fanaaniinta ha ka caraysiinin codka fanaanada aamine sahra ayaanu kusoo gabagabaynaynaa iyo heesta ciidda u dabaaldega barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijka xiga toddobaadka soo socda aynu ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ciid mubaarak
daacadiyo qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda daacadiyo qayrka ayaamaha la doortay deeqsiyow rabbiyow diinta fadligeeda hanoogu dembi dhaafo shamashadka daawada ciidow dabaaldega shamashadka daawada ciidow dabaaldega dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne dardaarankii rasuulkan daa'imow rumayno waajibkan daryeelo naftaan laba diblayne hanoogu dembi dhaafo shamashadka daawada ciidow dabaaldega shamashadka daawada ciidow dabaaldega daliil shaqaanala dulsaariyo dhaliilnimada guushana ku deel qaafi mayne hanoogu dembi dhaafo tamaashaadka daawada ciidow dabaaldega ciidda u dabaaldega damaashaadka daawado ciidda u dabaaldega heestaasi ay ku luuqeynaysa fanaanada amine sahra waxaa ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo inala socotiinayeen caashe ibraahim aadan cashuud iyo ismaaciil xuseen farjar